Xaruntan oo ka shaqeeyi doonta Wasaaradda Kalluumeysiga Somalilan ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Saylaa iyo ka shaqeeyi doonta sidii aan ku qayb qaadan lahayd horumarinta walxasaroobka kalluunka Somalilan. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Horumarinta Xeebo-Yaashida Dhikiya dhismo xarunta Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Horumarinta Xeebo gobolka Sanaag iyo xafiisyada iskaashatooyinka degmada Saylaa. Uunkoreyntii iyo weliba goobta say ku hadalaya madaxdii ku qaybgalayaashii dikowga dhismo xaruntan oo yaa muhiim ah in lanka adeega bulshada.
dhismihii iskaashatada oo saddex laba qolah iyo dhismihii xafiisyada oo iyaguna saddex qolah oo wasaaradda kalluumaysiga wasiirku wuxuu u socday arrimuhu u socday bay ka mid ahayd markaa dhagax dhigiina hadda ayaynu u joognaa oo aynu dhagax dhigaynaa ugu horrayn ilaahay baa mahadle suurogeliya halkaas ugu nimaadno mar labaad ka hor mahadnaqaynaa wafdiga uu hogaaminaya wasiirka kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha waxaa ilaahay mahaddiya inuu wasiirku maanta halka safarkiisii shaqaa maalintiisii labaad ay tahay shaqadii iyadoo sii socota shalay toolaan midhaxda ka shaqaynaynay maantana aan kalluunka ka shaqaynayna waxaa kale noo farxada in maanta dhismo komboola oo isku qoofulan oo wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha iyo iskaashatada kalluumaysatada ee degmada saylac ay leeyihiin halkan maanta laga dhagax dhigayo waxaa kaloo ilaahay mahaddiya iyadana inaanu ahayn dhagaxdhiggii muddada qaadanayee dhagaxdhig kontaractarkii la socdo dhisaankiisi iyo wixiisi wada socdaan shaqadiisu ay bilaabmayso wiiggan haddii ilaahay idhaa ama wiigga ku xiga intuu soo gaadhsiisanayo logisticaska alaabta soo gaadhaysa halkan uu maqnaan doono wasiirka waan uga mahadnaqaynaa waa baahiyeenii qayb bay ka tahay wixii kale ay naga dhimannaa waa inala arkay sharaf weyn bay annaga noo tahay maanta in maadaama oo mudaxilaadkii hore gebageba naga yahay oon rajaynayno mudaxilaadka labaadna insha allah bismillahi kariim inaan tartanka ku guulaysanno on dalka sii hogaaminno inaannu dadka maalinba tallaabadii aan ugu talagallay aanu gaadhsiinno insha allah bismillahi kariim oo doonistii shacabkae ahayd inay helaan minkaaniyaad ku filan gebagabadii iyo weliba meelisay ku hadalaya wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebo maxamuud warsame jaamac oo uusa shiidika ayaa dhismo xarunto wasaaradda kalluumaysiga iyo weliba uusa faahfaahin kubiyey muhiimadii yeelata in xaruntan wasaaradda kalluumaysiga la shiidika farxad weyn bay noo tahay ka wasaarad ahaan inayn maanta goobjoog wada nahay inaynu dhagax dhigno dhismaha xarunta wasaaradda kalluumaysiga xarunta xeebaha ee gobolka selal caasimadiisa saylac sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga waxay isku mataanayseen ama isku lamaanyihiin bahwadaag dhow ay yihiin wada shaqayni ka dhaqaysaa dadkay wasaaraddu adeegta ka mida kalluumaysatada iyagana aan doonino inay ku shaqeeyaan oo loogu adeego oo ay yeeshaan oo iyaguna kalluumaysatada si shacabnimaha ugu sii adeegaan iskaashatada kalluumaysatada ee gobolka selal kuwaasoo xafiisyadii ay yeelan lahaayeen iyaguna ay dhismahan qayb ka tahay waa mashruuc weyn oo gobolka waxu soo kordhinaya degmada waxu soo kordhinaya wasaaraddana wax weyn u soo kordhinaya socdaalkiaan ku nimi gobolka saylac ayay ka mid ahayd inaan mashruucan dhagaxdhigga aanu keenno dhagaxdhigna maaha waxa weeyaan waa dhismiyoo la bilaabayo wuu dhammaystiran yahay halkan dhisaynkii baa ku aragtaan shaqadii baa hore laga bilaabayaa waxaan rajaynaa muddo yaroo kooban inuu ku dhismo waxaa loo dhisi doonaa iyoo la waafajin doonaa cimilada xeebeedka dhismayaasha gobolka maadaama gobol xeebeed yahay shirkaddu amarkaasay qabtaa heshiiska saasay ku gashay dhismo tayale oo weyn oo wanaagsan oo muddo dheer qaranka anfucu noqon doonaa